halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maanta ee raadiyo ergo waa jimco taariikhdu ku beegan tahay koo iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada maantana waxaa ka mid ah dhalinyaro baratay sharciga oo ay ku jiraan gabdho oo shaqooyin ka helay xafiisyada garsoorka iyo xeer ilaalinta ee maamulka koonfur galbeed fatahaad uu webiga jubbo ka sameeyey saddex degmo oo ku yaala gobolka gado oo saameeyey beeraleyda degmooyinkaasi guurka qasabka ah iyo waxbarasho la-aanta oo la sheegay inay caqabad ku yihiin hore u socoshada gabdhaha yaryar ee soomaaliya barnaamijka dalandool ee aynu uga hadalno halisaha tahriibkana waxaad maanta ku dhagaysan doontaan doorka fanka uu ku leeyahay joojinta tahriibka saadaasha roobka iyo digniinahuna waxay sheegaysaa in roobka deerta uu ka da-ay meelo ka mid ah soomaaliya barnaamijka dhakhtarka raadiyaha wararka qiimaha xoolaha iyo codadkii dhegaystayaasha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada wararka arrimaha bini-aadamnimo ee maanta waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan taysiir
roob mahiigaan ah ayaa ka da-aya meelo badan oo soomaaliya ah iyadoo roobka dayrta uu kusii baahayo gobolka geeska afrika roob yari ayaa ka jirta gobolada waqooyi bari ee soomaaliya wuxuuna roobku ka da-ayaa somalilan iyo deegaano ku yaala bartamaha iyo koonfurta sida lagu sheegay warbixinta saadaasha roobka ee saddexda maalin ee soo socota ee uu soo saaray mashruuca maaraynta biyaha iyo dhulka ee hoostaga hay-adda faw waxaa gobolada koonfurta iyo somalilan ka di'i doona roobab cabirkooda uu gaarayo ilaa konton milimitir roobka oo sidoo kale aada uga di'i doona dhulka buuraleyda ah ee ethoobiya ayaa sida ay saadaashu sheegayso biyo badan ku kordhin doona webiyada jubbo iyo shabeelle ee soomaaliya waxay tani sii kordhinaysaa cabsida halista fatahaadda ee laga qabo guud ahaan deegaanada uu maro webiga shabeelle iyo gobolada gado iyo jubbada dhexe meelaha uu ka maro webiga jubba ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta nabadda ee loo yaqaan nobel beas brice ee sanadkan abi ayaa abaalmarinta loo siiyey dadaaladiisa ugu talagalay inuu nabad iyo iskaashi caalami ah ugu soo dabaalo gobolka ethoobiya ayaa heshiis nabadeed la saxiixatay dalka eritereya kaas oo lagu soo afjarayay iskoorimaad militari oo qaatay labaatan sano waxaa looga dhawaaqay magaalada oslo inuu abi noqday qofkii boqolaad ee ku guulaystay abaalmarintan oo lagu qiimeeyo lacag dhan sagaal boqol oo kun oo dollar dalka norway ayaa lagu guddoonsiin doonaa bisha diseembar ee sanadkan abaalmarintan waxaa kula tartamay saddex boqol iyo kow murashax oo isugu jira laba boqol saddex iyo labaatan qof iyo siddeed iyo toddobaatan hay-adood tan iyo markii uu turkigu howlgallada militari maalintii arbacada ahayd ka bilaabay gudaha siiriya qoysas badan ayaa ka barakacay tuulooyin iyo magaalooyin ku teedsan xuduudda ay siiriya la wadaagto dalka turkiga deegaanadan ayaa la sheegay inay la kulmeen duqeymo xoogan taas oo sababtay dad badan inay guryahooda ka qaxaan hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo isugu jira dawo iyo cunno wararka arrimaha bini'aadanimo ee rediyo ergana waa naga intaas
waa hagaag raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga qaybihiisa kalena haddaanu guda galno guurka qasabka ah iyo waxbarasho la-aanta ayaa la sheegay inay caqabad ku yihiin hore u socoshada gabdhaha yaryar ee soomaaliya sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii ayay qaramada midoobay u asteysay kooiyo tobanka oktoobar maalinta gabdhaha yaryar oo maanta oo kale laga xuso wadamo ka mid ah caalamka ujeeddada maalintan oo lagu muujinayo baahida iyo caqabadaha gabdhaha yaryar haystaa ayaa lagu dhiirigeliyaa sidoo kale awoodsiinta gabdhaha iyo sidii loo fulin lahaa xuquuqdooda aadamiga ah sanduuqa badbaadada caruurta qaramada midoobe ee yunisef ayaa maanta kusoo qoray twitterkooda in gabdhuhu ay dagaal kula jiraan guurka qasabka ah wararka kuturikuteynta ah ee gabdhaha loogu diidayo inay waxqabsadaan waxbarasho la-aanta xadgudubyada la xiriira jinsiga isbeddelka cimilada iyaga oo sheegay in gabdhuhu aanay joojin doonin ilaa ay ka gaaraan ilaa ay ka gaaraan halka ay higsanayaan soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada lagu tiriyo in gabdhaha yaryar ay wajahaan dhibaatooyinka kala duwan sida tacadiyada lagula kaco oo kufsigu uu qayb ka yahay guurka qasabka ah ayaa sidoo kale ka jira soomaaliya ma helaan xuquuqda ay leeyihiin sida daryeel ka wanaagsan iyo waxbarasho caasho cumar geesdiir oo ah la taliyaha dhanka xuquuqda caruurta ee guddoomiyaha gobolka banaadir ayaan ka wareysanay muhiimadda maalintan ay u leedahay gabdhaha yaryar wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho cabdiwahaab maxamed ibraahim ayaa wareystay waxaana marka hore uu weydiiyey dhibaatooyinka ay gabdhaha yaryari la kulmaan iyo waxa maalintan ay kaga dhigan tahay marka hore dhammaan radio ergo oo u mahad celiha ayaa waana salaamaya waana la soconaa macnaha child girls day in ay bilaabata labada kun iyo labaiyo tobanka waana wax aada u fiican macnaha in la wacyigeliyo laga hadlo caqabadaha sida gaarka u hayo gabdhaha yaryar because annagoo kale hadda waxaaba dareemi kartaaba dhaqan ahaan gabdhaha dhibaatooyinka haysto bulshadana ay u jeedaan raalli ka yihiin waxaa ka mid ah gudniinka gabdhaha lagu sameeyo kaloo curyaamihayo hadda waayahan dambe maadaama ay ay dhaceen dagaalo sokeeye oo maaragtay faamiliga aada u burburay haddana waxaa bilaabatay in maaragtay gabdho yaryar oon da-doodi gaarin in la guursado iyagoon awoodin minkooda xataa awoodin inay ilmo ugu ubad qaadaan islamarkaa islamarkaasna mas-uuliyad oo ay ninkooda ku dhaqdaan aynaan lahayn inay bilaabatay tacajiyooyin badan oo aan jiri jirinaa nagu soo siyaaday oo ay ka mid yihiin markay dagaalo dhacaan sida kufsiga oo kale runtii waxaa u badan gabdhaha yaryar ilmaha yaryar oo la kufsado haweenka oo dhan haba u badnaadaane haddana waxaad arkaysaa ilmo caruura hadda oo kufsi loo geysahayo marka waa tacadiyo maaragtay dhibaatooyin aada u badan loo baahan yahay in maaragtay dadka laga wacyigeliyo oo lasoo kor loo soo qaado dhibaatada gabdhaha haysata inaysan yarayn waa gartay sidee gabdhaha yar hadda looga shaqeeya horumarintooda mana helaan xuquuqdooda annaga waxaan nahay sideedaba dowlad soo kaba hayso shalay iyo maanta isku mid ma ah xuquuqo badanaa maqan oo nooc walba ah markay gabdhaha naqatana kumaba sii jirtaba hadda waxaad dareemaysaa waxaa jira meelo kolojooyin ah agoonta runtii inkastoo la haayo haddana waxaa jira ciyaal darbijiif ahaa jira gabdho way ku jiraan inta badan waxa fursad helo waxawaaye wiilash oo lasoo celiyaayo koolada laga celiyaa dhaqan ahaanna waa dareemi kartaa faamiliga wiil iyo gabar hadday qabaan wiil hadduu sheedaan qaado uu noqdo qof darooga ama wax cuno ama macnaha nolosha ka dhaca uu noqdo waxaa laga yaabaa reerkaas inay xoog saaraan wiilkaas in qur-aan la saaro in naag lagu daro in maaragtay noloshiisa dib loo soo celiyo laakiin gabar hadday naqato ay qof noloshaas macnaha shaydaanka saacid caliyey oo noloshaas oo kale ka dhacday ma hesho kaalmadaas ma laga yaabo in lasoo celiyo ma laga yaabo in laga celiyo daroogada iyo waxay ku dhex jirto waa halowdayaa la yidhaaha waa lasii tuuraa iyadana xaq maaha oo bini-aadanka bini-aadanaa layahay gabadha malaa-ig ma aha oo aanan qalad geli karin in saas loola dhaqma ma aha marka dhibaatada ragga iyo ilmaha yaryar wiilasha iyo gabdhaha markay naqdaan dhibaatada haysata waxay u badan tahay gabdhahay u badan tahay waxaana u leeyaha taas waxaan dareemaa mararka qaarkood in ilmaha ka dhacay nolosha meelo la geeya ay leedahay oo lagu xanaaneeyo gabdhaha ay ku yartahay gabdhaha waxay ugu yartahan waxaa laga yaabaa guryaha inay ku dhex jiraan oo lagu gumaysto meelaha qaarkood oo ma aragtay lagu faraxmeeyo xitaa waxay u baahan yihiin kuwaas nolosha ka dhacay iyo kuwa kasii socdaba in macnaha meel khaasa loo sameeyo bulsho ahaanna lagu wada dadaalo dhanka waxbarashada marka laga hadlo waxbarasho ma helaan gabdhaha yar waxbarashada dhibaatada la haysato waxbarashada waa ka simanaha runtii aadaan ugu faraxsanaha horta manhaj yacni isku mid ah dugsiyada hoose ilaa iyo sare hadda inaa helnay iskuulaadka dhibaatada waxaa keenayan baryahaan lacag la-aan ma aha markay lacag naqatane waalidka dhaqan ahaan marku waxaa inta badan wiilashay wax ka bixiyaan gabdhaha kama bixiyaan taasna waa qeyb macnaha liideysa gabdhihii si siman in ilmaha walaalahooda waxbarashada aysan u helin sida wiilka xitaa dugsiyada qur-aanka waxaa laga yaabaa gabadha markay waqtiga caadada gaartay in laga reebo in culeys badan aan loo arkin laakiin wiilka maadaama uu yahay hogaaminta reerka isaga in xoogga la saaro laakiin muhiim waayo gabdhahana in la baro wax waxaa jira gabdho yar oo lagu faa-iideysto duruufaha oo lagu shaqaysto sidee saameyn ugu yeerataa
waa gumaysi oo kale maskixiyan ay ka dilmaan waxay u arkaan inay tahay maaragta waxaan shaqadoodii ama ay yacni qof liidatay isu arkaayaan saameyn aada u xunayna gaarsiisaa ma la dhowraa is leedaha markaas lagu shaqaysto ee xuquuqda ay lahaayeen oo ay shaqaysteen ma la dhowro dad badan oo shaqaysahayo daacada oo wanaagsan waxaa laga yaabaa xataa inkamkoodii in laga inkiro dhibaatada mar walba haysato dumar ahaan way iska jirtaa gabdho yar markay tahana maba kusii jirto waxaa laga yaabaa annaga hataa soomaali nahay dhaqan ahaan qofka markuu weynyaho ilmo dhalay oo qof weyn yahaaba xoogaa ixtiraam yar helaysaa markay yar tahana waaba ka xuntahaba waxaa jira tacadiyo ay ka mid tahay kufsiga oo sanadihii dambe kiisas badan ay jireen oo gabdhaha yar loo geystay iyadana ka waran ma jiraan tiro aad diiwaangeliseen gabdhihii dhibaatooyinkaas la kulmay waxaa jiro hay-ado badan oo kala gedisan oo ka shaqeeyo kufsi markii la dhahone sida loo qeexo waa garan kartaa macnaha waa galmo qasab ah ilmo badan oo aamusanaa jirto tiro koob ma sheegi karno dad badan oo waalidiina xataa ilmahooda haddii la farxumeeyey aanan sheegi karinaa jirto oo u arka dhaqan ahaan inay xun tahay kala qaata lacag yar iyo mag ama diidaya maxkamadaha in la geeyo marka kufsiga gabdhaha loo geysto runtii wuu badan yahay ama qof ka fog faamiliga ha u geysato ama ha naqato qof faamiliga dhexdeeda ama ehel u ah oo oo maaragtay guri looga tegay ama qof maaragtay saas camal way dhacaan marka boqolkiiba maybe inay one percentage two percentage ah inay dhacdana maba ahaynba labadaas ama saddexdaas sa aniga shaqsiyan aan leeyaha waaye marka way jiraan gabdho badanaa jiro oo oo dhibkaasuu ku dhaca qaarna waxaa lala qabto qaarna ilaa hadda laga qabanin jir ahaan yani qofsi marka la kufsado ma aha intaas yaroo maaragtay jirka wax gaareen laakiin maskixiyana qofkaan wax gaaraya markaas dhibaatadana way weyntaha waxaa laga yaabaa markay weynaato qofka xataa weli in dhibkaas uu jiro maxay tahay dowladda qeybta kaga aadan ilaalinta xuquuqda gabdhaha yar dowladda wax weynaa kaga aadan because mas-uulkii sare oo maaragtay dhankii siyaasadda ama sharciyada iyo sameyn lahaa waaye alxamdulilah hadda waxaan leenahay wasaaradda haween iyo xuquuq aadanaha xoog ayayna uga shaqeeyaan wacyigelinna waa badanna waa la bixiyaa
ugu dambeyn ma kuu muuqataa ilaa hadda in la qaaday tallaabo lagu horumarinayo xuquuqda gabdhaha yar ilaa ixad gabdhaha maadaama xuquuqda caruurta la saxiixay xoogna looga shaqeyhayo waxay ku jiraan gabdhaha waxay ku jiraan xuquuqdaas caruurta la saxiixay marba haddii aan ilmo ka hadlayno wixii ka yar siddeed iyo toban sano tallaabooyin badan oo la qaadaa jiro dowladdana ay qaadayso wasaaradaha ku shaqada leh sida maaragtay wasaaradda haweenka wasaaradda cadaaladda wasaaradda gaashaandhigga oo askarayntii caruurtii yaraada la askareyhayay iyo in maaragtay laga hortago in xerooyinka maaragtay caruurta agoonta iyo darbijiifka iyadana wax laga qabahaayo oo ay ka shaqeeyaan asluubta booliiska meelo badanna hadda aan tala jirno gaar ahaan muqdisho maadaama ay tahay magaalooyinka magaalooyinka ugu waaweyn dadka dadka ugu badan ay degan yihiin i d b s tira badan ay degan yihiin runtii waxaa jiro dhaqdhaqaaqyo badan ay wasaaradihii iyo gobolka banaadirba ay islahayaan oo tallaaba tallaabta ka dambeysa wax laga qabahayo caruurta
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadamnimada
dhegaystayaasha doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo iyo kuwa xaaladaha deegaanadooda kasoo hadlaya waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dib u habeen ku samaysay nidaamka garsoorka ee maxkamadaha iyo xeer ilaalinta waxaa dhowaan la shaqaaleeyey dhalinyaro jaamacadaha gudaha kasoo bartay cilmiga oo ay gabdho ku jiraan kuwaas oo ku biiray xafiisyada kala duwan ee garsoorka iyo xeer ilaalinta maamulkaas waxaa sidoo kale dib u habeen lagu sameeyey hay-adaha garsoorka iyada oo lagu soo kordhiyey nidaam ay lacagaha canshuuraha ganaaxa iyo gadashada xukunka maxbuuska toos ugu dhacayaan xisaabaadka bangiga dhexe ee wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed halka ay markii hore maxkamaduhu gaar u qaadi jireen haddaba wariyaha raadiyo ergo ee gobolka baay muxiyadiin xasan maxamed ayaa baydhabo nooga soo diray warbixin uu ku faahfaahinayo waxa ay ka dhigan tahay fursadan shaqo ee dhallinyarada laga siiya xafiisyada cadaaladda ee koonfur galbeed iyada oo shaqola-aantu ay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee ay ka cawdaan dhallinyarada waxbartay ee dalka ku sugan shan iyo toban dhallinyaro ah oo shan ay dumar tahay ayaa laba toddobaad ka hor si rasmi ah ugu biiray xafiiska xeer ilaalinta iyo garsoorka gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhalinyaradan oo bartay sharciga ayaa ku guulaystay imtixaano ay sagaal iyo labaatankii bishii agosta qaadeen guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddiga adeega garsoorka ee koonfur galbeed raxme maxamed cali oo shan iyo labaatan sano jir ah ayaa ka mid a dhalinyaradaas waxaa loo qaatay inay noqoto ku-xigeenka saddexaad ee xeer ilaaliyaha gobolka baay oo ah darajada ugu sarraysa ay heleen gabdhaha la shaqaalaysiiyey iyadoo inta kalena ay kaaliyaal ka noqdeen xafiisyada kala duwan ee garsoorka dhalinyarada cusub ayaa tirada howlwadeennada xafiisyadan ka dhigaya afartan iyo siddeed qof oo ay ku jiraan shaqaalaha nadaafadda iyo weliba gaarsiiyayaal raxmo waxay iyadoo ku sugan xafiiskeeda u sheegtay raadiyo ergo inay aada ugu faraxsan tahay shaqadeeda cusub waxay xustay in sababta ugu weyn ee ay sharciga u baratay ay tahay inay gacan ka geysato sidii ay cadaalad u heli lahaayeen haweenka la kulma tacdiyada inta ay xafiiskan joogtana ay mudnaanta koowaad siin doonto caawinta haweenka u baahan cadaaladda horta wax badan inaan ka qabtaa rajeyna waa qof dad cusuba aan nahay ka ani ahaan dhallinyarada kale markii laga soo tago keligeed gabarka ee xafiiska xeer ilaalinta gobolka marka waxaan rajeynaa wax badan inaan ka bedelo dumarkana dhinaca sharciga aan gacan ka siiyo isbeddel aan keeno insha allah hobbigeygu ahaa sababtoo dalka cadaalad darre inay ka jirtaan ogahay cadaaladdaas inaan wax badan ka qabtaa rajeyna insha allah saas darteeda u bartay laakiin ani qaas ahaan hadda waxaa jecla tacadiga haweenka inaan ka shaqeeyo insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waxay haweenka kale wax bartay gaar ahaana kuwa ku takhasusay sharciga kula talisay in ay ku bataan xafiisyada cadaaladda waxay ku dhiirigelisay inaysan u malayn sharciga in uu yahay shaqo adag oo laga cabsado iyadu waxay hiigsanaysaa in mustaqbalka ay shaqadan ka gaarto heerka ay joogto mid ka sarreeya jaamacadda muqdisho ayay sannaddii labada kun iyo toddoba iyo tobanka ka qalinjibisay iyadoo baratay sharciga iyo qaynuunka waxay leedahay waayo aragnimo hal sano ah oo qaab shaqo barasho ah ay sharciga ugu soo shaqaysay sannaddii u dambeeyey ee jaamacadda waxayna ka faa'iidaysatay mashruuc ay ardayda warbixinno uga keeni jireen saldhigyada booliiska iyo xeryaha lagu barakacay iyadoo kiisaska u qalma in maxkamadaha loo gudbiyana ay la wadaagi jireen qareen la shaqaynayey raxmo waxaan weydiiyey sida ay ku ogaatay jiritaanka fursadaha shaqo iyo habka ay u martay helisteeda koonfur galbeed beejij ay leeyihiin oo shaqada lasoo bandhigo beejkaasaa galay shaqada iyadoo taa la arkay kadib ma lasoo ablaagareynaynn cvya la keenayay xarunta maxkamadda cvga sida ku keensaday shortlistaa laygu soo daray kadib imtixaan usoo diyaargaroobay igu dheheen imtixaankiyaa galay kadib imtixaanka waa laysoo wacdan oo kusoo baxday dheheen interview usoo diyaargaroob interviyuugayaa galay kadibna waxaa laigu bishaareeyey in lii qaatay shaqada xeer ilaalinta ee raxmo loo qaatay ayaa ah oogista dacwadaha iyo inay maxkamadaha u diyaariso kiisaska u baahan dhegaysiga u doodidda dadka dhiban iyo ka qaybgalka dhegaysiga dacwadaha loo gudbinayo maxkamadaha dhalinyarada cusub ee xafiisyada hay-adaha cadaaladda koonfur galbeed laga shaqaaleeyey waxaa sidoo kale ka mid ah maxmuud cabdi yuusuf oo ah toddoba iyo labaatan sano jir inkastoo uu ka mid yahay dhalinyarada imtixaanada ku soo baxay haddana waxaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka baay loogu magacaabay dikreeto uu soo saaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wuxuu sidoo kale ka mid yahay garsooryaasha maxkamadaha darajada koowaad ee gobolka maxamuud wuxuu shaqadan u arkaa fursad weyn oo ummaddiisa wax ugu qaban karo waxaan weydiiyey sida uu u dareemay markii uu maqlay in shaqadiisii ugu horreysay ay noqotay garsoore aringan ciidanka faraho sababtee mayba walbadan iyo ka taamay lan dhallinyaree oo sharcigaha baradi haddana mayba waa isla sharcigii iyo meel isu ka shaqeeya oon heli marka dareen oo mayba ciidan dareemay farxad leh marka maasha allah booskaasna mayba ilaahay ku rajeeyay inaanu ku guulaysto wananka adeeg ummada gobolka baay degan insha allahu tacaala mila xafiskan hata ka magacaawno markii inku horeytiyo diriji noocan hakadeer waa ciidan aan ka qanacsana mayna rajeeyay in aan ha ku baxa doono insha allahu lasay marka waa qeyb muhiimsan laf dhabarnan ee cadaalada marka insha allahu tacaala bulshada maybaa ku rajeeyana in yoonila shaqeeya maxamuud wuxuu maamulaa guud ahaan shaqada maxkamadda iyo howl socodsiinteeda dacwadaha soo gaara ayuu u galaa garsoore ahaan ama wuxuu u xil saaraa garsoorayaasha kale ee ka shaqeeya maxkamadda sannaddii labada kun iyo lix iyo tobankii ayuu maxamuud ka baxay kuliyadda sharciga iyo qaynuunka ee jaamacadda muqdisho wuxuu labadii sane u dambeysay sharciga ka dhigayay jaamacadaha baydhabo iyo koonfurta soomaaliya oo magaalada baydhabo ku yaala fursadaha shaqo ee dhallinyaradan waxbartay ay ka heli karaan gudaha dalka waxaa la sheegaa in ay kooban yihiin hase yeeshee xafiisyada cusub ee maamulada dhismaya hay-adaha dalka ka shaqeeya iyo shirkadaha ganacsiga ayaa weli bixinaya fursado shaqo guddoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed axmed cali muuse oo u waramay raadiyo ergo ayaa sheegay in isla markii shaqooyinka la xayeysiiyey ay codsiyo soo dirsadeen dhallinyaradan sharciga bartay oo raadinayay inay xafiisyada garsoorka shaqooyin ka helaan garsooryaalka hadda aan qaadan waxay iskugu jiraan garsoorayaal hore u shaqeey jira maxkamadaha oo waagii dowladii hore kasoo shaqeeyey iyo dad cusub hadda aan qaadanay dadka cusub dhallinyaro u badan yihiin waxaa ku jiro gabdho kaaliyaal ah oo gaarayo ilaa iyo afar gabdhood oo kaaliyaal ee maxkamadaha kala duwan aan u qaadanay gabar aan u qaadanay xafiiska xeerlaaliyaha guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dhallinyarada loo qabto tababaro lagu dhisayo aqoontooda looguna diyaarinayo shaqooyinkooda cusub taas oo uu xusay inay kala hadleen xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya xafiisyada garsoorka iyo xeer ilaalinta ee gobollada bokool iyo shabeellaha hoose oo la qorshaynayo dib u habeyn in lagu sameeyo ayaa tilmaamay in sidoo kale ay ula shaqayn doonaan dhallinyarada madaxdii naga sarreysay ha aatee dowladdii dhexe qaybta maxkamadda sare ee dalka xelaalyaha guud ee qaranka waa iska wada aragnay baydhabay noogu imaadeen arrintan waan u sharaxnay aadan u soo dhoweeyeen waxayna noo ballan qaadan inayna sii doonaan tababaro badan oo xaggooda ah marka rajada oo garsoorka gobolka baay aada iyo aada u fiican tahay dib u habeyntan hadda waxaan ka bilaabna gobolka baay aan ku horumarnay waxaa noogu xigi doono shabeellaha hoose insha allah waxaan rajeynayaa sanadkan inta ka dhiman ama sanadka kale horaantiis inaan garsoor koonfur galbeed dhammaantiis aan fadhiisana rajeynaya insha allahu tacaala maxkamadda degmada baydhabo tan gobolka baay maxkamadda racfaanka iyo tan sare ee koonfur galbeed ayaa ka howlgala magaalada baydhabo muxudiin xusni raadiyaha ergo baydhabo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
hagaag raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqlaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan dhegeystayaasha jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee raadiyo ergo dot o r g markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararka qiimaha xoolaha oo maanta uu kasoo diyaariyey xeryaha dhadhaab wariyaha raadiyo ergo axmed cabdulaahi jaamac
dhegaystayaal kusoo dhowaada xibinta qiimaha xoolaha waannu ku eegayno qiimaha ay xooluhu ka marayaan seyladaha xoolaha ee xeryaha dhadhaab seylada xoolaha ee xagardheer gaar ahaan geela iyo adhiga oo aanu booqanay ayaa qiimaha geelu aad kor ugu kacay neefafka ugu qaalisan geela hilibka ah oo awrta aadka u burburanaya saaka seylada geela ee xagardheer lagu kala iibsanayaa qiimo dhan boqol kun oo shilin oo lacagta kenyaha oo u dhiganta kun doolar oo lacagta maraykanka ah halka uu toddobaadyo ka hor ka ahaa ugu sarrayn toddobaatan kun ilaa siddeetan kun oo shilin oo u dhiganta toddoba boqol ilaa siddeed boqol oo dollar qaybaha kale ee geela hilibka iyo kandhaqaalka ayaa iyana waxaa laga dareemayaa qiimo korar ballaaran sida uu sharaxayo maxamed khaliif axmed oo ah dilaal kala iibiye geela oo jooga siilada xoolaha ee xagardheer gacanta labaad oo kusoo xigta oo la iibin jiray lixdan meelahaas la iibin jirayna waa siddeetan sagaashan gacanta saddexaad oo konton ilaa lixdan u dhexeeyeyna waa ilaa toddobaatan ilaa siddeetan buu u dhexeeyaa awrta waa sidaas awrta neefka ugu yar oo yacni qawaardhiglaha oo geelkawaanka ah lixdan baa ugu yar lixdan baa ugu yar markii aan galno qaalmaha ugbaalka oo dhaqaalaha markaan soo aan aan wax ka sheegno qaalmaha dhaqaalaha ah oo qaalinta birimada ah waa siddeetan ilaa toddobaatan qaalinta ku xigto oo afar jirka ah oo maxaa aan rinayn qaalinta waa yacni siddeetanka gelaysa waa qaal neefka riman waayo qaalinta afar jirka oo aan rinayn ayadana waxaa waaye lixdan ilaa konton qaalinta saddex jirka ah iyadana waa afartan weeye ayagana waa sidaa weye awrtii la iibin jiray maxaanku idhaahdaa labaatanka la iibin jiray labaatan iyo shan bay tegtay awrta la iibin jiray awrtii yaryareyd oo caadi ahayd awrtii la iibin jiray neefka saddex jirka ahaa oo ilaa shan iyo labaatan la iibin jiray ilaa wuxuu tegey mataqaanaa ilaa iyo soddon ayuu tegey neefka ku xigo oo mataqaanaa saddex jirka ah saddex jirka wuxuu tegey asagana wuxuu tegay afartan kun buu tegey neefka laba jirka ahaa labaiyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatan neefka adiga laba jirka ama ka hooseeya gujir ilaa adiga sanad iyo bar meelaha neefkii jiray oo adiga shan iyo toban afar iyo toban la siisan jiray labaatan buu tegey asagana maxamed khaliif ayaan weydiiyey sababaha loo aanaynayo qiimo kororhka geela oo qiimaha ku kordhay uu yahay mid saa'ida marka la eego sida qiimuhu geelu isu bedeli jiray xilliyadii hore
waxaan u sababaynaynaa iibka qaaliga ah xilliga roobka sanad walba xilliga roobka uu horle hogada xilliga hogada ah geela wuu kacaa marka ilaa ma garanaysaa ay xoolaha dhergaan oo caleynta sa fiican macnaha ay u dhergaan ma soo safraan taa waa mid midda kale xoolihii way fogaadeen sanadkan siaad ogsoon tahaba siaad ogsoontahiba sanadka hore oo gugi hore waddankan kenya roobka wuu ku yaraa abaara ayaa u badnaa xoolihii dadku way guureen waxay aadeen xagga soomaaliya neef oo taraag dheer soo galay ama magaranaysa lacag lagu soo dad mushtur ay lacag kusoo iibsadeen oo saas ay kusoo safreen baa meeshaan imaan jiray dhinaca adhiga haddii aan eegno qiimihiisu wax badan iskama bedelin qiimaha adhiga oo kordhay bishii hore weli waa mid sarreeya neefafka ugu qaalisan adhiga hilibka ah oo orgida iyo riyaha aadka u buurbuuran ayaa seeladda xagardheer saaka lagu kala iibsanayaa lacag dhan toddoba kun iyo shan boqol ilaa siddeed kun oo shilin oo u dhiganta toddobaatan iyo shan ilaa siddeetan dollar dhammaan qaybaha kale ee adhiga qiimihiisu waa mid sarreeya sida uu sheegayo yuusuf daahir macallin oo ah dadka adhiga iibsada ee kasii macaasha asbuucyadaas hore wuxuu ahaa neefka hadda afarta kun wuxuu ahaa saddex iyo shan neefka shanta kun lixda kun wuxuu ahaa shan kun ilaa meelahaasuu ahaa neefka toddobada kun lix kun uu ahaa sidaasoo ah uurkalamaanka iyagu lacag bay joogaan lix kun ay joogaan meelaha iyo wixii u dhow ceesaamahana waxay joogaan afar kun ilaa saddex kun iyo siddeed boqol meelahan ubay joogaan qiimaha adhiga ee siiladda xagardheer ayaa ah mid sarreeya muddo bil ah haddaba maxaa keenay in qiimaha adhigu uu sidaa u sarreeyo muddada intaa leeg waa kan mar kale yuusuf daahir waxaa u sababa arigii baadiyaha joogayna waa waa abaar buu galay oo uu caatoobay arigii kale ee magaalada iyo meelaha jooga xoogaa dhiigga lahaa kii unbaa qaaliya kaasina waa abaar buu galay oo hadda caatuuba noqday marka kuma filna midka magaalada jooga ahina dad kuma filna dhegaystayaal inta ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii qiimaha xoolaha waanu ku eegaynay qiimaha xooluhu ka marayaan seeladaha xoolaha ee xeryaha dhadhaab xubintan lamid intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
raadiyow ergo waxa aad maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo ka dhegaysan kartaa mawjadda idaacadda codka gobollada dhexe waa haddii aad joogto cadaado
hagaag raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqlaysaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan waxaa inoo soo socdaa barnaamijka dalandool ee aynu uga hadalno halisaha tahriibka oo maanta aynu ku soo qaadanayno doorka fanku uu ku leeyahay joojinta tahriibka hase yeeshee markan aynu eegno wararka saadaasha roobabka iyo digniinaha fatahaadaha saadaashu waxay sheegaysaa in roobka dayrta oo dhexdhexaad ah laga soo werinayo inta badan deegaanada soomaaliya roobab badan ayaa laga sheegayaa in somalilan iyo gobollada koofureed ay ka da-een halka bartamaha iyo waqooyi barina laga soo sheegayo inay heleen roobab aan badnayn saadaashu waxay sheegaysaa in saddexda maalin ee soo socota ay di'i doonaan roobab cabirkoodu gaarayo konton milimitir oo ka di'i doona deegaanada somalilan gobollada koofureed iyo dhulka itoobiya ee buuraha ka sarreeya roobabkan ayaa sii socon doona ilaa toddobaad dhammaadka roobaba cabirkoodu gaarayo laba boqol oo milimitir ayaa sidoo kale laga filayaa inay ka da-aan dhulka sare ee itoobiya inta lagu guda jiro saadaashan waxay saadaashu sheegaysaa in roobabka ka da-ay dhulka sare ee itoobiya ay kor usii qaadayaan khatarta fatahaadda ee webiyada shabeelle iyo jubba gobolka gado iyo gobolka jubbada dhexe oo saaran webiga jubba ayaa laga cabsi qabaa in fatahaadi ay ka dhacdo maalmaha soo socda wararkii saadaasha roobabka iyo digniinaha ee maantana waa naga intaa dhegaystayaasha jooga dhulka webiyadu ay fatahaadaha ka sameynayaan waxay noo soo sheegi karaan sida deegaanadoodu ay fatahaadaha u saameeyeen waa hagaag raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka maanta ayaad weli dhegaysanaysaan qaybihiisii dhexe ayaanu maraynaa markana kusoo dhowaadah barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka aynu uga hadalno fawsiye cumar bare ayaa soo jeedinaysa
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo maanta aynu kusoo qaadanayno kaalinta uu fanku ka qaadan karo wacyigelinta tahriibka waxaa barnaamijka marti ku ah maxamed cabduqaadir daa-uud oo ah bare ka tirsan jaamacadda nugaal ee magaalada laascaanood waxaana kula xiriiray khadka telefoonka isaga oo jooga laascaanood ugu horreyna waxaan weydiiyey kaalin intee la-eg ayay suugaantu ka qaadan kartaa joojinta tahriibka dabcan sugaantu door muhiim a bay ku leedahay wacyigelinta bulshada in laga wacyigeliyo waxa weeyaan dee waa gabayaagu ama sugaanyahanku wuu ka dareen dheer yahay bulshada kale saa daraaddeed waxyaaba badan oo laga yaaba qofka kale caadiga dhibaynin baa dhibayso marka door muhiim ebay ka qaadanaysaa sugaanta in wacyigelinta qeyb ay ka noqoto marka qaab nooceeya baa loogu soo bandhigi karaa sugaantaasi si dadku ay u dhagaystaan ama u akhristaan qaabka ugu haboon oo loogu soo bandhigi karo maxay noqonaysaa wallaahi fawsiyaay walaal aniga ka maxamed cabdiqaadir ahaan waxay ila tahay waxaa loo marin karaa saxaafadda warbaahinta goobaha lagu kulmo sida hadda radio ergo oo kale barnaamijkan uu qabto ayaa loo marin karaa bay ila tahay waan gartay hore waxaad iigu sheegtay marka inay jiraan gabayo aad ka tirisay arrimaha la xiriira tahriibka bal kuwaas wax nooga taataabo wallaahi walaal fawsiyaay waa runtaa baa jiro oo qaar afka ingiriiska ku qoran yihiin qaarna ku qoran yihiin afka soomaaliga haddii waktigu noo saamaxa laba gabay aan soo qaadanayaa oo midi ku qoran yahay luqadda ingiliishka midna luqadda soomaaliga ku qoran yahay gabaygaasi afka soomaaliga ku qoran dulqaad baa la yidhaahdaa waxaan tiriyey saddex iyo labaatankii bishii koowa labadii kun iyo afar iyo tobankii labadii kun iyo afartii gartay marka gabaygaasi waxaa igu dhaliyey anoo magaalada khartuum markaa joogo waxbarasho u tegay baan waxaan maalin suuqa anoo maraya kula kulmay gabadh soomaali ahoo suuqa aada u ooyeysa keligeed gabadhii ana keligey baan ahaa suuqa dad kale oo soomaaliya ma joogin dadku ma afgaranayaan gabadha kuma hadlaysa af carabi aniguna arday baan ahoo jaamacadan kasoo baxay buwagti jaamacadan sitaa waa xilli kulayla duhur ah marka gabadhii oo lagu xoonsayo laakiin la afgaran layahay baan u imid gabadhii markaan waraystay waxay igu tiri gabadha walaalo soomaaliyeed baan ahay waan soo tahriibay niman baa iwada lacag iga soo qaatay nin kale igu wareejiyeen ninkii kale ayaa halkan igaga dhuuntay intuu lacagta iga qaatay marka qise xanuun badan bay ahayd gabayga waa dheer yahay gabaygaasaan marka jeediyey yaan maalintaas sameeyey anoo gabadhii dee kaxeeyey oo meel geeyey oo gargaar u fidiyey marka gabaygaasi dulqaad maalintaas uu soo baxay saddex iyo labaatankii bishii koowaad labadii kun iyo afartii bay waa xilli aada u fog marka waxaan leeyahay gabaygaasi xilligaasi dee waxaa jiray dagaal oogayaashii iyo dhib baa jiray xaladaha kolobka dalku isbedelay marka waxaan idhi haddaan dawlad leenahay ma aad dibadgaloodeena dal shisheeye anigoo ku nool haddaad igu dul ooyeysa diirkaiyo jirkayga la gubanaday daraadaaye u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye mila daadaheeyaad ahayd lala dalxiisaaye doqon doohan baa kuu gafaya xaal degdega qaada iga daa ilmada deeqaluul waan damqanayaaye u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye nin damiirle kugu muudigteen dahaba dooleeye adna maadan diideen hibooy caro daraaddeeda adna maadan diideen hibooy caro daraaddeeda intaa dalan baa liicdaa maad dawaafteene u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye diihaasha cilkaad qabtiye diibta kugu taalla iyo deeqaluuley danciga dubdubaya dubaya laabtaada daafaanahan garan karayn dihashadaadii iyo u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaay doodar iyo daciif baa ku baday dowgan saa tahaye dadku noolayaal baa kiciyo dhiig daldalayaale damiir ficilka soomaali bay diga ka yeeleene u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaay duqayntii hargeysiya hiboy culimadii diinta iyo daricyaduu dilaysiyaa doorkii saliskiisii dagaal oogayaasha ka daray waa dad cunayaa leh u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye damaashaad aroos baad mudnayd habadhooleeye dookaaga adigoo calmaday kugu dilayaane aqligaa dab laga saaray waa ducufo shaydaane u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye dib jir baan wax ka ogeyn hiboy darajadaadiiye darays iyo dugaag baa darays iyo dugaal baa tihiyo di dihinti beereede darays iyo dugaal baa tihiyo dihinti beereede daba badan adaa naga hayoon kugu dulnaaxnaaye u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye ilmadaadan ilmadaadan igu daadane igu dareereyso qalbigaay doorsoomayaa dahaba dhooleeye wadnahay dubaaxshoo hiboy waan damqanayaaye u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye gabadhii ayaad ahayd wax warama ka haysaa meeshii ku dambeysay waagi kadib wallaahi gabadhii meelay ku dambeysay inaan celiyo ayaan damcay oon soo celiyo oo aanu ardaydii soomaaliya lacag baan isku ururinay waxaan ku niri walaali aan ku celino dalkii aan kugu celino tahriibin dhibaatada jirto waxaa weye dhibaatadan maanta ku haysto mid ka badan baad mari doontaa iska noqo gabadhii may way diiday waxay ku adkaysatay gabadhaasi inay baxdo kadibna dee dadkii ehelkeeda waxbay la hadashay lacag baa loo diray kadibna way baxday gabadhii meel ay ku dambeysay inay geeriyootay inay nooshahay hadday nooshahay kolley gabaygeygan ay dhegaysato waxaa laga yaabaa inay lasoo xiriirto haddii ay dhimatayna allah unaxariis waxaad sheegtay gabay kale oo oo ingiriisi ah inaad isagana aad tirisay isagana maxaad kaga hadlaysay inta aadan bilaabin ka hor maadaama dadkana dhegaysanaya badankooda aysan fahmi doonin ingiliishka walaal fawsiyaay waxaa weye gabayan waxaan kaga hadlayay dhalinyarada soomaaliyeed dhibaatadan mid lamid a unbaan tahriibkaasaan kaga hadlayay dalka markuu qofku ka tago dhibaatada ku dhacayso muxuu xaaladaha siyaasadeed ee jira ee dalka ka kaxeynayo isaguna xilli horean tiriyey oo fog wuxuu ku daabacan yahay uu qayb ka yahay buug kamid a buugagtayda waa dheeryahay laakiin waxaan rabaa uun xogaa inaan marka labada bage ugu horeeya waxaa ku jira ama suffering somaly youth I'm a son of Bolemouth, but I walk on the wrong path. My father is poor at political mouth. And I'm from the most beautiful country where I can grow my own strawberry. Despite that, I'm usually so hungry and think of getting American lottery. beydka ugu dambeeya ayaan sheegayaa taariibka sii taabanayo maadaama laga yaabo waqti inaanan loo haynin marka gabaygaasi isagana wuxuu yahay gabayada uun ka ka hadlayo waxaan leeyahay marka am slaughtered and mutilated in south africa mistreated in sudan on my way to the hell of libya in the desert i am mercilessly marked for, for western leader where i die of their torture and psychological, uh, psychological trauma marka intaasaan kusoo koobaya isagana ha isagoo kooban oo marka af soomaaliya ah sheeg macnaha waxaa ka hadlaysa dhibaatada nooca ay tahay dhalinyarada waxay la kulmayaan wadamada ay tegayaan wadooyinka ay marayaan oo kale wallahi sharaxaadiisa wax kamid a waxaan leeyahay am sloted waxaa la igu gowracaa ama la igu dilaa am mutilated si xunna la igu jarjaraa in south africa waddanka la yidhaahdo mistreated in sudan sudan markaan sii marayana si xun baa la iila dhaqmaa on my way to the hell of libya cadaabka libya anoo kusii jeedo oo ka hadlaya dee dhibaatada taalo in the desert marka la joogo saxaraha am mercilessly marked for western lira waa la i dhacaa where i die of their torture and psychological trauma halkaasaan anoo maaragtay jirdil iyo dhibaato maskaxeed ay haysato ayaan mararka qaar ugu geeriyoodaa marka waxaan ka hadlayaa dadka soomaalida ah waxaa kaloo ku jira fleets of foreign ships still my tuna maraakiibta sheeyo waxay xadayaan kalluunkayga while i'm on my way to the tandra anoo kusii jeeda saxaraha reer galbeedka where i'm registered as a refugee halkaasoo la ii diiwaangeliyo refugee qaxooti by lara gabar laara la yidhaahdo as i long for the friends of somali aroma anoo dalkaygi soomaaliyeed soomaaliyeed ee carabta lahaa udgoonkiisa u xiisoonayo marka dalkana inuu dalkeenuna dal qaali yahay waxaantideena la boobayo inagu aan ku dayacanahay south africa libya markaan sudan sii marayna tahriibta waxaasoo dhan buu ka hadlayaa marka sugaan yahanada haddii la howlgeliyo oo buwaagta caynkaas oo kalea iyo sugaanta caynkaa ah lasoo bandhigo ayagoo buwo ku qoranaya iyagoo cod aba la duubo waxaan isleeyahay waxay qayb ka qaadan doonaan dhibaatada caalamka in loo soo bandhigo soomaalidu ay qabaan dhalinyarada soomaaliya ay qabaan guud ahaan dhegaystayaal intaasi ha inoo joogo barnaamijka dalandool oo aad kala socoteen idaacadda ergo haddii aad danaynayso inaad ka qayb qaadato barnaamijka ama aad hayso qisooyin ama sheekooyin la xiriira tahriibka nagala soo xiriiri telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban adiga oo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto waa anigoo ah fawsiye cumar oo idinleh inta aynu mar kale hawada dib ugu wada kulmi doono haddii allaha weyne saamaxo sidaa iyo nabaadiino
rediyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dhegaystayaasha jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee raadiyo ergo dhooto waarji fatahaad uu webiga jubbo ka sameeyey saddex degmo oo ku yaala gobolka gadow ayaa saameeyey beeraleyda degmooyinkaasi gudoomiye ku-xigeenka gobolka gadow maxamed xuseen aqlaadi oo la hadlay raadiyo ergo ayaa sheegay in webigu uu sidoo kale saameeyey dadka deggan deegaanada uu maro sida luuq baardheere iyo buurdhuubo wariyaha raadiyo ergo axmed cumar saalixi ayuu u waramay waxaana marka hore uu weydiiyey degmooyinka ay fatahaaduhu aadka u saameeyeen webiga jubba wuxuu maraa shan degmo oo ka mid ah degmooyinka gobolka gado mar walba oo roob lixaad le uu da-ana wuxuu sameeyaa fatahaad aan caadi ahayn hadda fatahaadda uu gaarsiiyey beeraha aad iyo aad bay u ballaaran tahay tii hore oo waayihii hore uu ku dhuftay naftarkeeda wax fara badan oo ay uga soo kabsadaan maysan helin iyadoo tii ayada ay la daala dhacayaan ayuu haddana beeraha qayb ka mid ah fatahaad aad aweyn uu sameeyey sida buurdhuubo iyo luuq iyo dolow baa aad iyo aad ugu darnayd baar dheer oo kalena hadda wuu soo gaaray oo beerihii fatahaad aan caadi ahayn baa gaartay beeraleydiina ma haystaan cid kabto oo markii dhibaatooyinkaas oo kale ay dhacaan qaar matooradu kala tagaa qaar beerihii oo markaa baxay buu abuurkii la tagaa moos iyo geedaha la midka ahoo aan adkaysan karin markii fatahaadda ay gaartana sidoo kale khadku ka saara qudaartii yaryar oo maaragtay roobka iyo biyahaas aan u adkaysan karin naftarkeedu wuu la tagaa kab rasmiya ma aysan helin laakiin dhibaatada uu gaarsiiyey waxaa la dhihi karaa waa meel dadka beeraleyda aysan kasoo kabsan karin inay helaan kaalmo caalamiya iyo dowladda iyo inay gurmadaan maoga aysan heli karin buu gaarsiiyey waata markaa guddoomiye baaxadda khasaaraha ka dhashay daadadkan fatahaadda webiga jubba uu sameeyey teebaa ugu daran degmo ahaan marka laga hadlayo gobolka degmooyinka shanta uu maro degmada ugu daran waa luuq sababta yeelaysana waxay tahay luuq iyada oo dhan buu ku wareegaa wuu isku lalaabmaa degmooyin kalena toos buu u dhex mara degmada oo kale hal ilan oo laga galay leed inta kale webiga ayaa ku wareego markaa deegaan ahaanna wuu u saameeyaayo dad badan oo shacab oo degan buu barakiciyaa beero badanna wuu barakiciyaa markaa degmadaas ayaa ugu daran marka ma inoo sheegi kartaa tirada rasmiga ah ee beeraleyda ee waxyaalada ka soo gaartay degmada luuq oo kale tirada rasmiga ah lama sheegi karo laakiin kumanaan qof ayuu saameeyey dhinaca kale waxaa kaloo jira degmooyinka buurdhow iyo baadhir oo kale in webiga jubba beero badan uu ku fatahay kuwaasi maxaad kala socotaan khasaaraha ka dhashay khasaaraha ka dhashay wuu ballaaran yahay dadku boqolkiiba lixdan waxa ay ku tiirsan yihiin webiga beeraha maraayo ayay ku tiirsan yihiin marka khasaarahaas marka khasaara lixaad leh oo xaqiiqadii aan caadi ahayn weeye dadka uu saameeyeyna waxaa la dhihi karaa waxay gaari karaan ilaa labaatan kun oo qof ayuu saameeyey baa la dhihi karaa dad ayaan u dirnay hadda aan rajaynaynaa in waqti dhow tirikoob rasmiya ay noo keenaan si aan ugu soo gudbino dadka ay barnaamijkaas khuseeyo ama wax ka qaban karo qayladhaan waan samaynay dadkaas dhibaatada gaartay in la soo gaaro dadkani marka marna abaartii baa ku dhufanayso marna waxaa ku dhufanayo markii roobka uu yimaado webigii oo mar walba ma aragtay fatahayo waad garanaysaa beledweyne oo hal degma ah baa sida looga cabaadaya iyo dhibaatadu geystay dowladdii oo dhan ay isugu tegaysay marka webigan oo uu ka marayo gobolkan shan degmo oo ka mid ah waad garan kartaa marka gobolkan khasaaraha soo gaarayo iyo inta uu la ekaan karo waata guddoomiye su-aalka haddii aan ku weydiiyo waxaan rabaa inaad noo sheegtid beeraha webiga uu ku fatahay tiradooda iyo sida aad ku ogaateen fatahadan inuu sameeyey webiga waxaan ku ogaanay shacabka deegaanadaas joogo oo ma aragtay nala soo xiriirayo oo haddee gobolkii mas-uuliyadda ka jirtay oo shacabka baahidoodu ay usoo gudbinayeen baan nahay sidaas ayaan ku ogaanay beeraha aad iyo aad bay horta u badan yihiin dhibaatooyinkoodana telekoob oo maaragtay aan rasmi ahayn oo weli aan wadno baa jiro tusaale ahaan degmada dolow oo kale waxaa lagu qiyaasay ilaa afar boqol oo beerood oo qiyaastii ay ku nool yihiin ilaa ugu yaraan afar kun oo qoys ayaa lagu tilmaamaa in fatahaadu ay gaartay degmada luuq oo kale waxaa lagu qiyaasay ilaa shan boqol oo beerood oo ilaa ay gaarayso dadka ay ku nool shan kun iyo weliba tiro ka badan oo toban kun ku dhow waxay gaaraysaa ilaa lix boqol oo beerood oo ay ku nool yihiin lix kun toddoba kun oo qoys baar dheer oo kale waa degmad baaxad weyn webigana uu maro iyadana waxaa lagu qiyaasay toddoba boqol oo beerood oo ay maaragtay ku tiirsan yihiin ilaa toddoba kun baa qiyaas ahaan markii la sameeyey tiro la isku celceliyey halkaas ayay gaaraysaa tiradu boqolkiiba sagaashan waxay u badan tahay dadka deegaanadaas ku nool oo beeraha ku tiirsan inta hadda aan soo sheegnay inay ka badan tahay oo dad fara badan ayaa beeraha ku tiirsan sababtoo ah xilliyada abaartu ay dhacdo dhammaan dadka reer miyiga ah waxay u soo guuraan dadka webiga deggan si beerahaas la tabcaayo risoos ka soo baxayo ay xoolahooda ay ugu nooleeyaan sidaas ayay sameeyaan marka webigu waxaa la dhihi karaa dadkii horey u deganaa dad saddex jibaar ah baa kula nool oo beerahaas manfaca ka soo baxa maaragtay ku noolaa baa la dhihi karaa marka intaas waa qiyaas la sameeyey laakiin boqolkiiba sagaashan inay ka badan tahay ayaan waa tahay fatahaad noocani oo kale uu sameeyo wiiga goormay ugu dambeysay fatahaaddan oo kale uu sameeyo waxaa ugu dambeysay fatahaaddii sanadkii labaad ee hadda aan soo dhaafnay ee ka dhacday gobolkan dowladduna ay maaragtay gurmud sidaa aan u badnayn u samaysay waa tahay ugu dambeyn haddii aad tihi mas-uuliyiinta maamulka gobolka gedo maadaama dhibaato ay soo gaartay dadka beeraleyda ee danyarta ah ee inta badan ku shaqaysta ee waraabka beeraha maxaa qorshoo idin yaalla si aad u caawisaan dadkaas
waxaa qorshoo noo yaallo annaga bacdamaa sidaan hore usoo sheegayba aan nahay maamul ka soo kabanayo dhibaatadii argixisada ay u geysatay iyo abaarihii faraha badnaa ee lasoo maray dakhli iyo miisaaniyad dowladda ay noo samaysay oo maanta aan wax ku maaraynin aysan jirin dhaqaalaha dalka naftirkiisa dhaqaalo isku xiran oo deegaanada dhibaataysan iyo deegaanada u baahan in lasoo kabo wax lasoo gaarsiiya aysan jirin waxaan go-aansanay in ka gobol ahaan ganacsatada iyo bulshada qaybeeda kala duwan iyo qurba joogta inaan qayladhaan u samayno si dadkii tabaalaysanaa wax un dhibaatadooda looga jawaabo taas ayaan hadda ku tala jirnaa marka insha allahu tacaala waxaa naga go-an inaan dadaal samayno wax allaala wixii aan kari karnana in shacabka soomaaliyeed ee reegado wixii maaragtay aan ka awoodi karno inaan ka caawino
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
baardhere waxaad idaacadda ergo ka dhegaysan kartaa efemta raadiyo markabley maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahaya iya ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaya wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka caday amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badanya oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
rediyo ergo ayaad nagala socotaan dhegaystayaasha daneynaya inay ka qayb qaataan barnaamijyadeenna waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban markana kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maalmaha jimcaha iyo talaadada aad ka dhegaysataan raadiyo ergo faarax dubbad ayaa toddobaadkan soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maanta idinka imaanaya magaalada laascaanood waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo ah faarax dubad barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadka aad laba jeer ka dhagaysataan raadiyaha bili-aadinimada ergo waxaa maanta martiin oo ku ah doctor xasan coobe oo ah dhakhtar cudurada guud iyo cudurada haweenka kana howlgala cusbitaalka fayo ee magaalada laascaanood waa mahadsan tahay faarax aad iyo aad waa kuna mahad celinaya sida fiican ee brograamkaas aada u diyaarsaan dadkuna ay uga faa'iidaystaan haddaan u gallo dhegeystaha ugu horeeya
assalaamu calaykum radio ergo dhakhtarka radioga waxaan weydiinayaa magacaygu waa caliimo maxamed joogto degaanka buuhal magacaygu waxaan ku bilaabayaa wiil yar oo xanuunsana iga xanuunsanayo kaadidu qabato oo iftiis xidho oo laba jira maxaa hayde waxaan ku daweynaya maalin walba kaadii qabanayso ibkuna ay isxidhayso waayo salaamaya radio bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin haddaan ku hormarno xaliimo aad baan horta ugu mahad celinaya xaliimo runtiisa ee ula soo xidhiidhay buuholda zon bay joogtaa xaliimo horta waxaan rabnaa inaan u sheegno ciyaalka yaryarka ah ama caruurta yaryar oo weliba wiilasha ah markii laba sano ilaa weliba shan sano ka hooseeyaan waxaa ku badan waxaa loo yaqaana u t i-ga ama infectionka ku dhaca kaadi mareenka waxaa kaloo raaca oo qodobka labaada oo ugu badan oo keena inay kaadida ilmaha yarka ku dhegto ama ay isxidho waxa la euro lithias waxa loo yaqaano ama dhagxaanta iyaguna kaadi haysta ama keliyaha adigu tuubada kaadi mareenka ila keliyaha iyo intaaso dhan baa isku xidhan haddii dhagxaan kaga jiraana way way keentaa marka xaliimo waxaan leenahay oo keeni kara waxa weeye infection inuu leeyahay ilmaha yarka waxaa dhici karta xitaa inuusan gudnayn oo inagu gudniinka horey wiilasha aad baa loo dibdhigaa horey looguma degdego inuu infection leeyahay bay u badan tahay ilmahaas marka waxaan leenahay ama dhagax baa ku jira ama infection buu leeyahay waxyaalo kale oo dhaca oo kaadidu inay dib ugu cararto keliyaha uu ka jiran yahay waxyaalahaas kale waa iyagu waxyaalo kale baaritaankeeda lagu ogaanayaa laakiin mosi wax ugu badan hadda ka fekerin waxa weye infection inuu leeyahay ama dhagax ku jiro marka waxaan kula talinayaa iyadoo waaba dhowdahay inay dhakhtarka la soo xidhiidho oo timaado commuter baynu saarayna ama altrasound baynu saaraynaa kaayadana waynu ka qaadana efishin baynu ka baaraynaa si fudud baa loo daaweyn karaa hadduusan gudnayna marka la daaweeyo kadib in la gudo bay noqonaysaa marka xaaladiisu marka xaliimo iyadoo mahadsan waxaan leenahay ilmaha dhakhtar gee ka efishinka kaadi mareykan ku dhaca ayaa ku badan ciyaalku markay intaa leegyihiin saa darteed dhakhtar la xidhiidh yani waa efishin bay u badan tahay antibiotic baana la siinayaa si fudud insha allah baaritaan fududna waa loo sameynaya haddii lahaydmo aada ayaad u mahadsan tahay doctore xaliime maxamed oo joogta deegaanka buuhoodle waan jeclahay su-aashaasi in dhakhtarku ka shaafiyey tala wanaagsanna siiyey haddaan u gudubno dhegaystaha labaad waxa uu joogaa deegaanka gowsa weyne ee degmada gar adag ee gobolka sanaag mausan soo sheegin magaciisa waxa uu dhakhtarka weydiinayaa waan salaamayaa bahda reeriyo ergo waxaan kasoo hadlayaa tuurada goosa weyne ee ka tirsan garadag waxaan doctoorka weydiinayaa keliya xanuunka waxa lagu daweeyo amahadsanti waa mahadsan tahay faarax bukaankaas aad baan ugu mahad celina isagana goosa weyne jooga runtii magaciisana muusan soo sheegin laakiin waxaanu ugu gudbinaynaa si fiican taladeena ayaynu u gudbinaynaa dadka soomaalida uma badna dad biyaha caba biyahooda waa yaryihin kelyuhu bini aadamku waa filtarka meesha keliya ee jirka filtar garaysa oo qashinka ka reebta dareerayaasha jirka ama dhiiggaba sifaysa oo ka reebta wey soomaalidu waxay leeyihiin ilaa uu qofku haraado biyo ma cabayo qof kasta oo soomaaliya jooga oo biyaha yaraysta waxaan rajaynaynaa inuu kelyuhu xanuunayaan saa darteed efeshin kelyaha ku dhacaya golimeronefritis waxaa ku dhici kara efeshinka kaadi mareenka intuu ka tago kor aado isla tuubada kaadi mareenka ku dhaca ayuu yeelan karaa iyaduna xanuunkaasi leedahay qashin oo dhagxaan baa ku ururi kara kuwo autoimmune la yidhaahdo oo markii uu rabto keliyad inay wax filter garayso ay elerti intay ka qaado autoimmune ama waxa weeye difaaca jirku uu weerarayo kelida baa iyagana jirta bukaankaas markan waxaan leenahay gaws weyne jooga keliyaha waa in la baaro waa muhim kelyuhu saa darteed marka waxa keena waa ama infection baa ku dhacay isaga laftiisa ama dhagxaan baa ku jira ama autoimmune disease weeyo waxaad samaysaa biyo badan cab kaadidaada badi ha isku celin kaadida waa tahay dhegeystahaasi joogaha deegaanka guusaweyne ee degmada garadeg ee gobolka sanaag aad ayuu u mahadsan yahay sida wanaagsan ee uula soo xidhiidhay barnaamijka dhakhtarka raadiyaha haddaan u gudubno dhegeystaha saddexaad asalaamu calaykum radio ergo waa mahad shaac salaawo idinka soo wacaya degmada caabuda gaar ahaan baadiyaheeda waxaan dhakhtarka weydiinayaa ergo xanuunada sida baalkan la yidhahda xanuunka cagaha guba xanuunka baalkan la yidhahdo hameenkii markay tahay lugaha ay ku hurayaan iyo xanuunadan baalkan la yidhahda kala duduwan oo kaayadu dib u rooreyso iyo xanuunka neefta labadaas xanuun yaan dhakhtarka waxaan rabi lahaa radio ergo inaad ii gaarsiisaan horta waxaan u sheegaynaa ninka la yidhaahdo mahad ilaa labaatan waxyaaloodba waxay keenaan gubashada cagaha horta si fudud markaan uga jawaabno waxyaalaha ugu badan ee keena waa neerfayaasha neuretic bain baa layihahdaa weliba hameenkii caguhu inay huraan bay dadku keenaan sida dadka sonkorta qabo kale marka inuu sonkor qabo iyo in kale ma dareemi karno dadka sigaarka caba dadyoogaas way ku yimaadaan waxay kaloo ku yimaadaan dadka xanuunada neerfaha qaba oo ama xididada ay xidhmaan lugaha oo kale way keenaan dadka aada khamriga u caba luga xanuunkaas way leeyihiin haddii nafaqadiisu dhiman tahay nafaqadu hadday dhiman tahay oo vitamin b-ga two alifka oo kale ama vitamin sigiska ama folic icidka uu ku yaryahay arrintaas way ku keentaa hadduu cunaha uu baro ku leeyahay oo kale way ku keentaa intaa ayaynu kusoo gabagabaynaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo idinka imaanayay magaalada laascaanood waxaana maanta martinoo ku ahaa doctor xasan combe oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada laascaanood tan iyo intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo
hagaag dhegeystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan qaybihii dambe ee barnaamijkayagana waa aanu soo gaarnay ee markana aanu wada dhegaysanno qaar ka tirsan dhegaystayaashii inaga soo wacay nambarka gaaban ee laba kun labayo toban ee ka hadlaya xaaladaha deegaanadooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa sawda cabdulqaadir maxamed waxaan joogaa magaalada baradweyne gobolka hiiraan magaalada baradweyne waxaa ka dhacay webiga shabeelle ayaa ku fatahay dadka kunool baradweyne iyo beeraleyda haddaan nahay annaga beeraleyda waxaan ka cabanayna webiga shabeelle oo nagu sameeyey fatixaadkaas waxaan ka codsanaynaa maamulka hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya inay karkaarna la soo gaarto haddaan nahay beeraleyda gobolka shabeellada hoose assalaamu calaykum raadiyo ergo magacaaday may dharay nishow aadan dooyow may aha guddoomiyaha kaamka buura kaba ilaahay roob ninshaani nahariisto ilaahay mayka quursadow alxamdulilah ilaahay mahadiska leh kaamkii kolley dad masaakinaa ka dhibaysan yakra baadsanba adlaanka e eedii eedalama anaa abashadiyo saasa abashaday saasa eta raadiyo ergo shaqaalaha raadiyo ergo maysiin ku odsaday ini warkan hatabiidan meel allaa dhameedhi jaalido arday soomaali ilaa yoonays gaalado meel adhameedhi musan i gaala barooga ini warkan kajeedadaan yafade raadiyo ergo kaam doy gaab kaamkoo dherawha iyo horjeedona saasi kadaalika u eedi eeda dhadhinka wada dhibaysanyi walaalow dad oo macnaa aragteeda eedi eeda dhatabarsiyo dhinyasahay oo nanuna masaakin la horsurugno ma beelo korna ma oboodna jaabtaan wal makadii korna oo na ii masaakin diba iska mid ah siin salaame wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullah
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjada gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo doto o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergawaa ergadaadii ergawaa